waxaan leeyahay dadka soomaalidiidka ah ee ku soo xadgudbay meeshaas inay iskaga baxaan waan maqlayey xabajoojin iyo waxyaabo laga hadlaya waan maqlayey nin dalkaaga ku jira waxay la tahay dee xabajoojin inaanay suurtagal ahayn marka aad ku noqoto goobta yacni aad ka soo duushay labadii bishii oktoobar markaasaynu wada hadli karraa weli dhul badan oo puntland sheeganayso yaa dhinaca shakaxiga meesha la yidhaahdo oog ilaa iyo labida gaatama puntland baa leh oo xukunta haddaad doonaysaan inuu wada hadallo bal horta marka ugu horraysa martii colaadda iyo gulufka colaadeed aad ka soo qaadeen oo ooga dib ugu noqda markaasunbaa wada hadal iyo xabajoojin laga wada hadli karaa laakiin inta aad gambadhe iyo laascaanood iyo inta oo ka sukaysa iyo aad joogtaan waxay la tahay xabajoojinta lagu dhawaaqayaa inaanay ahayn waa waa mid dhicisa waa midaan bislaan waa midaan reer puntland diyaaru ahayn